dadka jubbada dhexe waxay jiraan weli soo maha dadka jubbada hoose weli waxay jiraan dadka gado weli waxay jiraan xeryaha kooxyada dhammaantood dadka u maqnaa way ku soo hiranayaan annaga weye annagu laftirka naga imaashihiina xoon bay nota walaalahayagoo naga maqaahideen haddii aan awood u leenahay un xr idinkuma hadlayeen dowlado kale idinkuma hadlayeen annaga idin soo ceshanay annaga naga maqantiin annaga naga maqantiin waad garanaysaa qof walaalkii ka maqan yahay ama reerkiis ka maqan yahay ama ilmihiis ka maqan yihiin inuusan nina korkiis biyo kama halgalay waxaan u mahad celinaynaa dowladdii walaalaha ahayn ee labaatan iyo saddexdii sano noo martigelisay qaxootigaas gabadha walaashay ah gees ku jirto shan sana anoo jiraan ka tagay kismaayo yaa laga qaado maantana wataas sharafta badan oo karaamada badan oo waxbarashada ayada iyo mataqaanaa waalidkeedada si fiican u waxaynayso ma haddaas ilaahay baa iska leh waxaa iska leh dowladda kenya iska leh unhcr baa iska leh insha allahu tacaala insha allahu ma kala ragayno laakiin waa isu baahanna mana kala maarmayno sahan baad tihiin sahanka aad tihiin waad soo arki doontaa ca- waxbarashadii caafimaadkii eh, biyihii waxaan anagu haysanay baad arki doontaa dadku qanacdaan way soo dhaweynaynaa Eh, xorriyad baa loo yaa- uu leeyahay qofku saddex sano kabacdi ilaha qabnaa saddex sano ka horan ba waxaa bilahi ka rajaynaynaa dalkan inuu barwaaqo noqdo adinka ma ahane ummadaha caddaanka hataa inoo yimaadaan insha allahu tacaala dadka hadda anaga canada iyo maraykan iyo la leeyahay in anaga shaqana usoo doontaan ba saddex sano gudahooda ilahi ayaan ka rajaynaynaa adinkoo naga maqlaan iska badaaya ilahi idinkiisa annagu waa idin hamuun qabnaa waa idin rabnaa insha allahu tacaala meelo badan baan idin maqashinayna insha allahu tacaala qaxootiganan istutuur ma galahay dadkana istutuur ma galahay markaan lahaa qaxootiga qursaan mu ogyahay galgacayl bay ahayd waxa ku jira dadkayga inay quraxsiyiin anaa inka jecel inaan ugu mahad celiyo kenyan aniga yaa warxisanayo waxaan rabnaa insha allahu qabri idinka loo wada markaa qariye adinka oo reer jubbooyinka ah iyo annagoo dowladda jubba ah iyo nimanka la yidhaahdo unit ah waxaan isku ogno heshiis inaan ku shaqayno hadduu la yidhahdo dowladdana inaa xumayn doona hadduu la yidhahdo